asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa farsamadii iyo dubistii abu xaniifa islamic studio abu xaniifa islamic studio wuxuu ku yaalaa muqdisho soomaaliya gaar ahaan suuqa bakaaraha kala soo xiriir taleefon nambar abu xaniifa islamic studio lix eber laba laba laba laba shan shan sagaal eber sagaal lix hal sagaal siddeed siddeed toddoba laba hal wasalaamu calaykum waraxmat الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب تداركنا بتوفيق ونجنا من الغم يا من جي المؤمنين بسم الله الله اسم كيسان ألف كألفها يا برشاخ الله الرحمن نحريف بالدب جلائل العام nicmooyinka kuwooda waaweyn ku naxariista allihii alraxiimi naxariisto bidaqaa'iqi nicam nicmooyinka kuwooda yaryar ku naxariista wuxuu ku bilowday sheikhu kitaabkiisa ilaahay isimkiisii ayuu ku bilowday basmaladii ayuu ku bilowda baa la yidhaahdaa isagoo ku dayanaya kitaabka qur'aanka kariimka kuna camalfalaya xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nebigu kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim fahuwa aqdac wa fii riwaayatin fahuwa ajdam wa fii riwaayatin fahuwa abtar shay kasta oo diibaal ah oo qalbiga in lagu soo qabto u saaxiib ah oo aan lagu bilaabin basmalada shaygaasi waa shay go-an baa la yidhi ama waa shay la juudaam juudaam qaba ama waa shay daba go-an waa shay naaqisulbaraka ayaa looga jeedaaho barakadiisu aysan taam ahayn oo aysan dhammaystirayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu qadaray in markaa uu ku bilowdo sheikhu basmaladii sidaa uu ugu bilowdo wuxuu ku xijiyey haddana xamdaladii ayuu ku xijiyey alxamdu lilaah alxamdu jinsu lxamdi haabitun lilaah ilaah buu u sugnaado iska leh calaa nicamihi calaa jinsi nicamihi nicmooyinkooda korkiisa ayuu ku leeyahay nicmooyinkii addaahirati ee muuqday iyo walbaadinati kuwa qarsoon qadiiman hor iyo waxadiisan dibba wuxuu ku xijiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xijiyey sheekhu haddana markaa ka bacdi xamdigii iyo iyo basmaladii salliga nebiga ayuu kusii xijiyey marka basmaladii salligii kuma xijina xamdalada buu ku xijiyey wuxuu ku camal falayaa xadiid kale oo nebigu yidhi shay kasta oo diibaala oo aan lagu bilaaban xamdalada waa shay asaguna daba go-anoo naaqisulbarakaah marka hadda shay kasta oo xamdiga aan lagu bilaabin haddii la yidhaahdo waa naaqisulbaraka hadda basmaladii baa ka horraydaa la dhihi karaahoo laguma bilaabin xamdiga xamdigana basmalada kolkaas buu ku xijiyey sheekh waxaa la yidhaahdaa basmalada ibtidaheeda lagu bilowdaa waxa weeye ibtide xaqiiqi ah xamdaladana waa ibtide-e oo idaafi ah weeye midka xaqiiqiga waxaa la yidhaah shayga dhaca amaama almaqsuud walam yasbiqhu shay-un baa la yidhaah waa shayga maqsuudka hortiisa dhaca ooan wax shayhu ka hormarin basmaladaa ku rumoobayso iyadaa kitaabkii hortiisa dhacday wax kaloo ka hormarana ma jiraan xamdalada bilowgeeduna waxa weeye ibtida idaafiya weeye ibtidaha idaafiga waxaa la yidhaah shayga amaama almaqsuud dhaqa oo maqsuudkii hortiisa dhaca wain sabaqahu shay-un shaynaha ka hormara hadduu rabee marka taasna waxaa ku rumoobaysa xamdaladaa ku rumoobaysa shayga amaama almaqsuud dhacaya ilaa kitaabka maqsuudkii ah shaybaha ka hormaro basmaladiibaa ka hormartay xamdalada marka xamdalada bilowgeedu waa bilaaw basmalada bilowgeeduna waa bilaaw waxaa kaloo labada riwaayo lagu jamciyaa waxaa soo aroortay riwaayo kale oo jamcinaysa oo dhahaysa كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر shay kasta oo diibaalahon lagu bilaaban ilaahay xuskiisa waa shay daba go-an oo naaqisulbarakaah marka haddii digri ilaahay keliya la yidhi basmaladana digrigii waa ku soo xasilayaa xamdaladana digrigii waa ku soo xasilahayaa middii aad doonto ayaa markaa ku bilaaban karaysaa marka wuxuu yidhi sheekhu alxamdu jinsu lxamdi haabitun lilaah ilaah buu u sugnaaday calaa nicamihi calaa jinsi nicamihi buu ugu sugnaaday nicmooyinkiisa jinsigooda oo dhan nicmooyinkoodii nicmooyinkiisii addaahirati muuqda iyo walbaadinati kuwa qarsoon oo baadinka ah maxa weeye waa nicmooyinka ilaahay uu ku daboolay qofka aayadda waa kii ilaahay ku yidhi wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baadinah ilaahay korkiinna ayuu ku shubay oo uu ku daboolay nicamtiisii mid muuqata iyo mid qarsoonba haddii la yidhaa midda muuqata quruxda iyo ahaysiinta lagu ahaysiiyey oo si aan loo abuurin makhluuqaadka kale laguu abuuray waa nicmo haddana caqliga iyo fahmada iyo waxa kuu qarsoonoo dhammina waa nicmo marka miday noqotaba ilaahay wuxuu ku leeyahay mahad qadiiman wa xadiisan hor iyo dibba wasalaatu wasalaamu calaa nabiyih wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo kaa'inaani ha ahaadeen calaa nebiyihi nebiga korkiisa ha ahaadeen wa rasuulihi rasuulkiisii korkiisa ha ahaadeen muxammedin midkii la mahdinta badiyo ahaa wa aalihi wa calaa aalihi aalkiisii korkooda ha ahaata salaadaas iyo salliga salaamtaasi wuxuu haddana ku xijiyey nebiga salligiisii iyo salaamtiisii ayuu ku xijiyey xamdaladii asagoo fartoomahaya awaamirtii ilaahay uu nagu faray inaan nebiga ku sallinno yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wa sallimuu tasliima buu yidhi ilaahay war kuwa iimaanka lahow oo ilaahay rumeeyow nebiga ku salliyo salaama ilaahay iyo rasuulkiisa iyo ilaahay iyo malaa'igtiisu waa ay ku sallinahayaana adinkuna ku salliyaana la yidhi idan markaa salligaasi waajib weeye qofka cumrigiisa mar buu ku waajibaa markaa hadduu hal mar kula yimaado waa ka gudbahay waa ka dhacaya waajibkii waxaa kaloo uu ku waajibaahoo kale markii nebiga la xusana waa ku waajibaa haddaad maqasho magiciisa inaad ku sallidaa waajib bay kugu tahay salaadaha markaad dukanayso ataxiyaadkii kabacdi inaad ku sallidaana waa waajibaysaa saddexdaa kolbuu ruuxa ku waajibaa baa la yidhaah marka nebi marka sheekhu wuxuu yidhi ilaahay naxariisiisa iyo nabadgelyadiisu nebigiisii korkiisa ha ahaato rasuulkiisii korkiisa ha ahaato ilaahay baa doortay oo haddana soo diray nebigeenna moxamed ah wa aalihi wa calaa aalihi salaadaas iyo salaamtaasi calaa aalihi nebiga aalkiisa korkiisa ha korkooda ha ahaato aalkan waxaa looga jeedaa maanta qof kasta oo nebiga raacday oo mu'mina ayaa looga jeedaa waa kullu taqiyin taqi walba oo nebiga aalkiisii soo gelayaa ayaa waxaa lagu tilmaamay ducadaana la siiyaa aalubeydkii khaaskuma aha keliya muttaqi walba ummaddiisii ka mida waa soo gelayaa sidaasaa loogu duceeyaa waa sharaf dadka muttaqiintaa u soo hoyatay maadaama lagu sallinahayo la salaamayo oo nebigii sidaa loogu dabadhigayo loogu cadfaayo wa saxbihi nebiga asxaabtiisii salaadaas iyo salaamtaasii korkooda ha ahaato asxaabtu waxay ahaayeen waa kuwii nebiga la saaxibay oo waxaa la yidhaah saxaabi ruuxii nebiga arkay ee nebiga rumeeyey ee rumayntii ku dhintay ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu tilmaamaa masalanba ruuxii nebiga la kulmay waa la yidhaahdaa marka ruuxii nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam ee haddana rumeeyey rumayntiina ku dhintay markii la yidhaahdo waxaa baxaya ruuxaan nebiga la kulmin oo haddii uusan la kulmin hadda saxaabiba maahan haba rumeeyo ha ku dhinta rumayntaas haddii la yidhi waa ruuxii la kulmay ruuxa indhahala iyo kii arkay kulli waa soo gelayaan marka ruuxii la kulmay markii la shardiyey ruuxaan la kulmin baa ku baxaya saxaabi lama yidhaahdo ruuxii masalanba haddana yacni markuu la kulmay aan rumaynin asaguna saxaabi maahan ruuxii la kulmay ee rumeeyey markii la yidhi waxaa ku baxaya kii inta la kulmay aan rumayn baa ku baxa markii la yidhi kii la kulmay ee rumeeyey ee rumayntii ku dhintana waxaa ku baxaya kii inta rumeeyey oo nebiga la kulmay kabacdi ridoobay midkaasaa ku baxaya marka saxaabigu haddii uu waxaa la yidhaah uu la kulmo nebiga oo uu rumeeyo rumayntii ku dhinto fa huwa saxaabiyun waa saxaabi baa la yidhaah wa saxbihi wasalaatu wasalaamu calaa saxbihi nebiga asxaabtiisii korkooda ha ahaato alladiina asxaabtii saaruu socdeen fii nusrati diinihi diintiisa u gargaariddeeda u socdeen sayran socod xatiitan deg deg ah socod deg dega kuwaasoo yacni masalanba u socdeen wa calaa atbaacihim salaadaas iyo salaamtaasi ha ahaata atbaacdoodii korkooda raaceen alladiina atbaacdii warisuu dhaxleen cilmahum cilmigoodii dhaxleen waa cilmulkitaabi wa sunna kitaabkii iyo sunnadii ayay waxay dhaxleen cilmigoodii ilaa waxaa la yidhaah miiraadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmiga weeye waxaa laga dhaxlay nebiga cilmiga sidaasaa naska ku timid culammaduna waa wuraastii dhaxleen marka nebigu kamaba teginba kitaabka iyo xadiidka ayuu ka tega baa la yidhaahdaa waa mataacdiisii iyo aasaaskiisii uu ka tegey kaasuu ahaa baa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi wa calaa atbaacihim atbaacdoodii korkooda naxariistaas iyo nabadgelyadaas ilaahay ha yeelo alladiina atbaacdii warisuu dhaxleen cilmahum cilmigoodii waalculamaa'u culammadu warahatu alambiyaa'i ambiyada kuwii warahadooda ahaayeen weeye waa kuwii dhaxleen oo ilaahay ambiyaduu soo diray rusushii oo ummadda u soo diray kuwii kala haray cilmiga waa culimmada weeye sida nebigu tilmaamay alculamaa'u warahatu alambiyaa akrim karaamee bihim kuwaa atbaacdaa karaamee waarisan waaris iyo wa mawruusan mawruusba waarisku hadda waxaa weeye atbaacdii mawruuska la dhexlayaana waa duulka atbaacda ka horreeya oo ay dhexlayaan marka midkaa dhexlaya iyo midka la dhexlaya labadaba karaamee oo karaamadooda badi sidaas ayaa lagu boorinahayaa dadka inay ku booriyaan sidaasaa la yidhaahdaa amaa bacdu buu yidhi sheekh amaa bacdu bacda albasmala waalxamdala wasalcama basmaladii iyo xamdigii iyo salligii ka bacdi intaa kadib buu yidhi sheekhu fa haadaa midkaani mukhtasarun waa mid la soo gaabiyey mukhtasarkaasoo yashmilu shamlinayaa calaa usuuliiladillati adilla usuusheeduu shamlinayaa adilladaasoo alxadiidiya xadiid loo nisbeeyey xadiid ayaa loo nisbeeyey usuushaasoo lil axkaami axkaamtii u sugnaatay asharciyati ee sharciga ahayd fa haadaa buu yidhi sheekhu markaa waxa uu ishaarayaa waa limaa fi dihni wax qalbiga ku sugan weeye oo alfaadda iyo macaanida yacni uu soo koobay oo uu keeni doono qalbigiisa ku sugan weeye ama maahana waaba kitaabka hadduu markaas hogtiisa hortiisa xaadir ku yahay oo yaallo musannaf la sannifa yahay asaga ayuu ishaarahayaa baa layidhi marka waxa weeye mukhtasar buu yidhi mid la soo gaabiyeyoo kitaabihii waaweynaa laga soo gaabiyey weeye kitaabkani wuxuu shamlinayaa usuululadilla usuul waa jamcu aslin weeye asfalu shaygaa la yidhaahdaa asal shayga meesha ugu hoosayda oo aasaaska u ah marka adillada aasaaskeedii ayuu shamlinayaa buu yidhi adilla waa jamcu daliil daliil ayaa adilo lagu jamciyey weeye adiladu marka ma qur'aani baa mase waa xadiidi alxadiidiya buu yidhi sheekh waa adilo xadiidi ah oo axaadiistii nebiga xaggeeda ka ahaatay usuusha oo diinta lil axkaami sharciya lil axkaami waxay sifo u tahay usuushaas ayay u tahay weeye axkaam hadda waxaa weeye jamcu xukmi weeye waa khidaabullaah almutacalliqi biafcaali lmukallaf waa khidaabka ilaahayo ku tacalluqa afcaasha mukallafka weeye waa meesha yacni laga soo saaro axkaamu lkhamsada axkaamta la yidhaahdo waajib iyo xaraam iyo sunno iyo karaahiye iyo ibaaxa marka shaygu ama waajib buu noqdaa oo shaygan xukumkiisu waa waajib in lala yimaadaa in laga tagaa ama xaaraam ah ama in lala yimaadaa waa sunno in laga tagaa in lala yimaadaa waa karaahiyo ama waa iska bannaan yahay shaygaani xukumka shaygaani waa waajib baa la leeyahay waa xaaraamba waa nadbi waa sunno in lala yimaadaa waa karaahiyo in lala yimaadaa waa bannaan yahay waa amar mubaaxa ayaa la yidhaah axkaamulkhamsa ayaa waxay ku duraarsanaysaa afcaasha mukallafka ayay ku duraarsanaysaa axkaamtii alsharciyati ee sharciga ahayd weeye middii caqliga ahayd baa ku baxaysa xarartuhu wuxuu yidhi sheekho mukhtasarkaasoo xarartuhu aan saafi yeela buu yidhi waan saafi yeelay waxaan ka saafi yeelay cub iyo wixii la mid ahaan ka saafi yeelay taxriiran saafi yeelid baaliqan xeel dheer liyasiira inuu ahaado man yaxfaduhu midka xifdinahayaa min bayni aqraanihi filyaalkiisa dhexdooda naabiqan mid sarreeya aqraantu kuwa isku da'daa baa la yidhaah oo isu dhowdhow ayaa la yidhaahdaa marka si uu aqraantiisa qofkaasi u noqdo mid ka sarreeya yacni ayaan waxaan u yeela mid saafiya baan u yeela kitaab saafiyahoo saafinimada ku xeel dheeraada weliba liyasiira inuu ahaado man yaxfaduhu midka soo xifdinaya min bayni aqraanihi filiyaalkiisa ama kuwa kuda-a dhexdooda naabiqan mid sarreeya iyo wayastaciina weliyastaciina inuu kaalmaysto kaalmo dalba bihi kitaabkan addaalibu daalibka dalbahaya adiladii axkaamta ee sharciga yacni aladillata alaxkaam alsharciyati alxadiisiya adilada aan soo marnay ee axkaamtii sharciga ahayd ka hadlaysa ee haddana xadiidka ahayd ka hadlaysa midka dalbaya inuu kaalmaysto ayaan sidaa ugu saafi yeela buu yidhi daalibkii almubtadi'u bilaabanayey kitaabka bilaabaya ama xadiid oo dhan bilaabanayey walaa yastaqnii ka deqtoomi maayo buu yidhi sheekhu canhu kitaabkan xaggiisa alraaqibu midka jecel oo yacni aad iyo aad u raqbay filculuumi culuumta almuntahi haddana yeeloobayo albaaliqu nihaayata madluubihi weeye madluubkiisa yoolkiisii gaadhay mid ka deeqtoomahaya maahan wuxuu ishaari kitaabku inuu kitaab weyn yahay haba yaraado hadda mujallad yar ha noqdo laakiin inuu kitaab weyn yahay oo ruuxa culumta meel sare ka gaadho naabiqa ah midkaas meesha sare ka gaadhay in uu u baahan yahay ayuu ku tilmaamahayaa sheekho waqad bay meeshaa wuxuu ku ishaaraa baa la yidhi in masalanba dadka yacni muntahiinta oo culumta meel sare ka gaadhay ayaan ka maarmayn markuu yidhi dullaabta yaryarka ah oo bilaabanahaya inuusan owle u ahayn taasuu ku tusinahayaa baa le oo yacni aad iyo aad kitaabaha kale inta soo maro oo kitaabihii kale soo barto markaas kabacdi inuu asagoo meel dhexa aan barto bilowdo ama isagoo muntahiya bilowdo taasuu kugu ku tusinahayaa waayo axaadiistiisa waxay ka hadlaysaa axaadiis fara badan oo iyadu isu sharaxay u badantahy iyadaa isu sharaxa mararka gobolna axaadiis ku tusinaysa weeye macno xeel dheer ku tusinaysa weeye marka mubtadigii macnaha xeesha dheer lama fahmi karayo waqad bayantu waan caddeeya buu yidhi sheekhu caqiba kulli xadiidin xadiid kulligii ciribtiisa man baan caddeeyey akhrajahu bixiyey xadiidka min al a'immati a'immadii xaggooda ka ahaaday a'immadii xaggooda duulka ka ahaaday masalanba oo xadiidka kitaabkiisa ku bixiyey yaan xadiid walba ciribtiisa ku caddaynayaa buu yidhi yacni sanadkiisa wuxuu ka markuu soo sheego yacni saxaabiga wariyey oo uu soo kaxeeyo wuxuu tilmaami doonaa a'immada bixiday buu dhihi doonaa ama rawaahu albukhaariy ama rawaahu muslim ama rawaahu alarbaca wahaakadaa sidaas buu dhihi doonaa wey muxuu sidaa u yeelayaa waa liiraadati nusxi alumma ummadda nusxaynteeda ama khayr miiriddeeda doonis uu doonaayo ayuu sidaa u samaynayaa sheekho falmuraadu muraadka bisabcati aan uga jeedo yacni fa muraadii fa idaa aquulu laka maa dakartu markii aan kuugu qowlay waxa aan xusay almuraadu ay muraaddii aniga muraadkayga bisabca rawaahu sabcatu markaan idha aan uga jeedo axmedu imaamu axmed waalbukhaariyu imaamu bukhaariy wa muslimu imaamu muslim wa abu daawuud waatirmidiyu waannasaa'iyu wabnu maajah toddobadaas ayaan uga jeedaa buu yidhi kulligood waa ragga la yidhaha usuulu yani la yidhaahdo asxaabu sunan ama ummuhaatu sutta ummuhaatu sita waxaa la isku yidhaahdaa imaamu axmed maahana lixda kale asxaabu sunan haddii la yidhaahna waa bukhaari iyo muslim iyo imaamu axmed afarta ka soo hartaa la yidhaah haddii la yidhaha usuululkhamsana waa bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidiya nasaa'i baa la yidhaahdaa haddii la yidhaah masalanba saxiixayna bukhaariyo muslim baa loo jeedaa marka kulligood waxay ahaayeen quruunulmufadala quruuntii nebigu khayryada uga markhaati kacay kulligood ku jiraan wey masalan imaamu axmed binu xambal waxaa la dhalay sanadku markuu ahaa hijirigu boqol afar iyo lixdankii baa la dhalay waxaana la oofsaday laba boqol koob iyo afartan markii ay ahayd taariikhda hijrigu baa la oofsaday magaalada baqhdaad imaamu bukhaarina isagana kun waxaa la dhalay boqol masalan afar iyo sagaashankii baa la dhalay waxaana la oofsaday laba boqol lix iyo kontonkii baa la oofsaday magaalada samarqanda la yidhaah magaalo u dhow baa lagu oofsaday oo khartanka la dhihi jiray imaamu muslim isagana laba boqol iyo afartii baa la dhalay laba boqol koob iyo lixdankiina waa la oofsaday magaalada naysaabuuro la yidhaah baana lagu oofsaday weeye imaamu abu daawuud laba boqol iyo labadii yaa isagana la dhala baa la yidhaah laba boqol shan iyo toddobaatankiina waa la oofsaday magaalada basre la yidhaaha lagu oofsaday weeye imaamka imaamu axmed la yidhaahdo ee markii la yacni la tilmaamo isaga laftiisa yacni imaamu waxaan uga jeedaa imaamu tirmidi isagana waxaa la dhalay labada boqol iyo shan iyo toban baa la dhalay oo hijrigaah laba saddex boqol iyo saddex sano markii ay ahaydna waa la oofsaday imaamka kaleeto masalanba yacni wuxaa imaamka kaleeto oo ah moxamed binu ciisa moxamed binu ciisa imaamkaa la yidhaahdo waxaa weeye imaamu tirmidi imaamu tirmidi ayaa la yidhaahdaa imaamka yacni imaamu nasaa'i yaa waxaa isagana la tilmaamaa oo yacni lagu tilmaamaa taariikhdan hadda sheega isaga imaamu nasaa'i bay ahayd baan imaamu nasaa'i wey isagaa waxaa la dhala laba boqol iyo shan iyo tobankii baa la dhalay laba boqol saddex boqol iyo saddexdiina waa la oofsadabaan laakiin imaamu tirmidi waxay ahayd taariikhda masalan wafaadkiisu magaalada tirmide la yidhaabay ahayd laba boqol lix iyo toddobaatankii hijrigana way ahayd wey marka imaamu tirmidi ayaa isaga ka dhimasho horreeye baa la yidhaahdaa imaamka kaleeto asagana la yidhaha ibnu maajah waxaa la dhalay sanadka hijrigu markuu ahaa laba boqol iyo toddobadii waxaana la oofsaday markuu ahaa laba boqol shan iyo toddobaatankii baa la oofsaday isna marka toddobadaa raggii salafka ahaayo waaweynaay bay ku jireen oo diinta islaamka u khidmeeyeen wa bisittati haddii aan ku idhaa lixdii baa warisay rawaahu sittatu aan idhaah man caddaa axmed imaamu axmed duulka ka soo haraan u jeedaa buu yidhi waa saxiixayn iyo afarta sunanka laysku yidhaahdo wa bilkhamsa haddaan idhaah rawaahu lkhamsatu shantii baa warisay man cadda albukhaariya wa muslima bukhaari iyo muslim inta ka soo hartaan u jeedaa buu yidhi waa asxaabu sunan iyo imaamu axmed shantoodaas waqad aquulu inaan ku qowla baa la arkaa buu yidhi sheekhu alarbacatu rawaahu larbacatu afartii baa warisay iyo wa axmedu imaamu axmed inaan sidaa idhaana waa la arkaa buu yidhi oo rawaahulkhamsatu aan mararka gobol aana dhihin wa bilarbaca wa muraadii muraadkayga bilarbacati rawaahul arbacatu markaan idhaahdo man cadda alhalaathata alawal saddexda hore man cadda halaathata alawal saddexda hore inta ka soo hartay weeye waa imaamu axmed iyo bukhaari iyo i muslim saddexda ka soo saddexdaas maahana afarta kaleoo soo hartay bay noqonaysaa wa bihalaatha wa muraadii muraadkayga bihalaathati halaatadiyaa warise aan idhaah rawaahu halaatha buu dhihi doonaa man caddaahum saddexda hadda aan sheegno imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslim wa caddaa axam akhiir midka ugu dambeeyo imaamu axmedana ka soo haray weeye imaamu axmedna kuma jiro sa kuwa horena kuma jiraan waa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i markaa saddexdaas wa bilmuttafaqi calayhi wa muraadii muraadkayga bilmuttafaqi calayhi xadiid weeye muttafaqu calayhi haddaan idhaah albukhaariyu wa muslim baan uga jeedaa buu yidhi sheekh waqad laa adkuru inaana xusinna waa la arkaa macahumaa maca shaykhayni shaykhayn micigooda hayrahumaa iyo ka kayrkood inaana xusinna waa la arkaa buu yidhi waaba asagoo haddii masalanba xadiidka ay bixiyaan bukhaari iyo muslim iyo kayrkiiba toddobadiiba ha wada bixiyeene in bukhaari iyo muslim uu ku kaaftoomo nisbada xadiidka oo labadooda uu nisbeeyo ayaa dhacaysa mararka gabal oo inta kale uu ka tago waayo hadda jalaaladoodaa la og yahay kulli inta kaleetoo dhan waa ka horreeyaan haddii labadooda loo tiiriyo xadiidkana xadiidkaasi xadiid saxiixa inuu yahaa la iska fahmahayaa weeye wamaa caddaa daalika kaa aan soo sheegna wixii ka soo haray fa huwa mubayanun waa mid mubayanahoo la caddeeya buu yidhi masalan waxa ka soo haray maxay noqon karaa inta la soo sheegay ragaan ahayn hadday xadiidka bixiyaan sida ibnu khusayme oo kale bayhaqi iyo daara qudniyoo kale imaamu maalig oo kale imaamu shaafici oo kale haddii raggaa la soo sheegay ragaan ahayna xadiidka bixiyaan fa huwa kaasi mubayanun mid la caddayn weeye bidikrihi xuskiisa sariixan masalanba si cad baa loo xusayaahoo rawaahu fulaan baa wariye buu dhihi doonaa rawaahu ibnu khusayma walbayhaqiyu wadaara qudniyu wahaakadaa saasuu dhihi doonaa weeye sheekho wa samaytuhu waan magacaaba buu yidhi sheekho hu kitaabkan mukhtasarkaa waan magacaabay buluuqa almaraami maqsuudkii gaaridiisaan ku magacaabay min adillati alaxkaam adillatu alaxkaam adilladii axkaamta ahayd xaggeeda maqsuudkii maqsuudkii yacni masalanba midkii laga gaarayey yaan ku magacaaba buu yidhi buluuqa almaraami min adillati alaxkaam sidaasaan ku magacaaba buu yidhi maqsuudka gaaritaankiisii oo axkaamta adilladeedii xaggeeda laga gaarahayey yacni muraadku waxa weeye gaariddii la gaaraya dalabkii qofka uu doonahaya buu gaarayaa wey marka buluuqu lmaraami min adillati alaxkaam baan ku magacaaba wey wallaaha as'alu buu yidhi sheekhu wallaaha ilaahay baan as'alu su'aalanayaa waxaa loo kala hormarinayaa ifaadatu alxasri baa loo kala hormarin yacni laa as'alu hayrahu weeyo ilaahay hayrkiisa su'aalan maayo weeye allaa yajcala inuusan yeelin baan ilaahay su'aalanayaa maa calimnaa wixii aan barannay calaynaa korkeenna wabaalan baas inuusan nooga dhigin iyo balaayo taas baan ilaahay su'aalanaynaa waxaad baratay haddaada ku camal falin baas iyo balaayo ayay kuu noqonayaan waa la yska ilaaliyaa marka allaa yajcala inuusan yeelin baan ilaahay su'aalan maa calimnaa waxaan barannay calaynaa korkeenna wabaalan baas wa an yarsuqanaa inuu nugu irsaaqaan ilaahay su'aalanayaa alcamala camalfal bimaa yurdiihi waxa raadi gelin aan ku camal falno oo waxa raadiga ka dhigahaya camalkeennu uu noqdo taasaan ilaahay su'aalanaynaa subxaanahu nasahnaay wa tacaalaa sha'nigiisaa sare ahaaday waxaan ilaahay weydiisanaynaa buu yidhi inuu nagu risqiyo camal waxa raadi gelinaya aan ka shaqayno camal falno taasaan ilaahay su'aalanaynaa ilaahay midkii hufan weeyo xumi oo dhanka hufan sha'nigiisuna uu sarreeyo taas kaas weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marka shiikhu aad buu ugu yacni uga digtoon yahay in cilmiga la barta ou dadka wabaalka oo wabaal uu ku noqdo ee markaa aysan ku camal falin taasuu dadka uga digahayaa wey cilmigu wuxuu ku kordhaa ama ku barakoobaa camalfalka fahmada iyo aqoontuna waa ku siyaadaa laakiin qofku hadduu barto cilmi oo uusan ku camal falin tahaaradii buu u kitaab yahay baabulmiyaahi miyaahi buu u baab yahay waa biyihii biyihii buu u baab yahayo sheikhu baabkan u guntay weeye can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi fi lbaxri fii xukmi maa'i lbaxr badda biyaheeda xukunkeeda markuu ka hadlayo huwa dahuuru maa'uhu buu yidhi biyihiisu kuwa daahira weey biyaha baddu waa daahir wa alxillu maytatu maytadiisuna waa xalaal buu yidhi maytada baddu waa xalaal weeye biyuhuna waa daahir nebiga sidaasaa la weydiiyey balka warran baa la yidhi biyaha badda markaasuu yidhi waa daahir maytada ka soo baxayso laga helayana waa daahir iyadana wey mar haddaysa soo urin akhrajahu larbacatu afartii baa warisay afartan hadda shiikhu kuu tilmaamay waa asxaabu sunankii weeye abu daawuud iyo tirmidiya nasaa-iya ibnu maajah wey wa bnu abi shayba ibnu abi shaybana waa wariyey halkaa wuxuu kaaga caddayn ibnu abi shayba wamaa caddaa daalika fa huwa mubayanu waa kii ku yidhi marka saasuu u bayaaniyo ibnu abi shaybana waa la warinaya afartooda wey wallafduna lahu libnu abi shayba o iska leh abushayba iska leh lafdiga ibnu abi shayba iska leh wasaxahu ibnu khuseyme ibnu khuseymena waa saxiix yeelay watirmidiyu imaamu tirmidina waa uu saxiix yeelay weeye wa rawaahu maaliku imaamu maaligna waa wariye washaaficiyu imaamu shaaficina waa wariye wa axmedu imaamu axmedna waa wariye raggaasoo dhami xadiidka waa warinhayaan weeye wacan abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina almaaa biihi dahuurun daahir weeye waa kuwa wax daahirahaya oo iyakuna daahira laa yunajisuhu shayun shayna ma nijaasaynayo wey maagan la iska idlaaqa waa maagii mudlaqa ahaa waa biyihii daahirka ahayo wax nijaasahay ku soo darin weeye waxaana loo jeedaa biyihii labada qullatayn ka badnaa weeye amaa laba qullatayn hadday ka yar yihiin waxaa ku tusinahaya riwaayaad kale inay nijaasoobahayaan riwaayaad kale ku tusinayo wey marka maaga aan waxba nijaasaynin oo nijaasadii aysan cani qabanayn oo waa nijaasa aan la dhehaynin waa biyaha qullataynka ka badan haddana aan doorsoomin baa la yidhaahdaa wey aan doorsoomin oo midabkoodii iyo aan sa doorsoomin dhadhankoodii iyo araggoodii midna urkooda uusa doorsoomin rawaa akhrajahu waxaa bixiya xadiidka ahalaathatu saddexdii baa bixisa waa abu daawuud iyo tirmidiya nasaa-i wasaxaxu axmedu imaamu axmedna saxiix buu ka dhigay imaamu axmed binu xambal saxiix buu ka dhigay imaamu tirmidi xasan buu ka dhigaya asagu marka biyihii dahaaradooda kugu dareensiiya xadiidka biyihii mudlaqa ahaa buu yidhi oo haddana qullataynka ka badnaa oo haddana aan doorsoomin oo urkii aan ka doorsoomin aan ka doorsoomin maalanba midabkii aan dhadhankii ka doorsoomin wacan abi umaamata albaahili waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ina almaaa maagii laa yunajisuhu shayun shayna ma nijaaseeyo buu yidhi biyaha waxba ma nijaasaynayaan ilaa maakii mooye qalaba qaalib noqdo calaa riixi riixdiisa korkiisa wa dacmi dhadhankiisa walownihi midabkiisa yacni masalanba ma nijaasaynayo ilaa riixdiisa wixii qaalib ka noqda ama dhadhankiisa ama midabkiisa waa biyihii hadday badan yihiin in ay saddexdaas ka doorsoomaan maahana ma nijaasoobaan biyaha badan amaa biyaha yar kuwaasi waa nijaasoobayaan yo isaba doorsoomine mar hadday qullataynka yaryihiin horay ka nijaasoobayaan wey akrajahu waxaa bixiye xadiidka ibnu maaja wadacafahu abu xaatim abu xaatim wuxuu ka dhigay daciif buu ka dhigay waa sanadkiisa waxaa ku sugan xadiidka haddeed la daciifiyo laba unbaa mid lagu daciifiyaa ima dacnu fi raawi wa ima saqdu fi sanad baa la yidhaah ama waa durid raawi ka mida ruwaadda werisay la durayo ama sanadkaa meel ka dhacsan oo ka go'an oo ruwaaddiisiibaa kala maqan marka inqidaacu sanadkaas waa ku durmayaa xadiidku dacfiga raawiga la daciifinayana waa ku durma waa ku durmayaa labadaasuu ku durmaa baa la yidhaha xadiid duran haddaad aragto daciif ah abu xaatim marka waa daciifiyeyo riwaayadiisa waxaa ku sugan buu yidhi nin la yidhaahdo rashdiin bnu sacdin baa ku sugan buu yidhi rashdiin binu sacad yaa ku sugan baa la yidhaahdaa wuxuu ahaa nin saalixa buu ahaa xagga diintiisa laakiin muqafal buu riwaayada ku ahaabaan waa xoogaa hilmaan badnaay baa leh markaasay sidaa u daciifinayaan xadiidkaa welilbayhaqiyo imaamulbayhaqi waxaa u sugnaada almaau bihi dahuurun daahir weeye ilaa in tagayara inuu doorsooman riixuu riixdiisii maahan aw dacmuu dhadhankiisa aw lownuhu ama araggooda u doorsoomeen binijaasati nijaasa taxdisu kusoo darrida fiihi maaga fiigiisa kusoo darrida biyuhu daahir bay noqonayaan oo waa iska daahir inay doorsoomaan maahane biyahani waa biyihii hadda qullataynka ka badnaay baa loo jeedaa ee markaa haddana aan riixdoodii doorsoomin aan soo urin dhadhankoodii ouna doorsoomin midabkoodii ouna doorsoomin nijaaso ku soo dhacday darteed oo dhexdeeda ku dhacday kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa waa biyo daahira weeye wa can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi idaa kaana almaa'u biyi hadday ahaadaan qullatayni laba qullatayn lam yaxmil ilkhabasa xumid ima xambaarayaan xadiidkaani marka kuwii hore sii tafsiirinaya midba midka ka horreeya tafsiir u noqonaya kii ugu horreeyey inalmaa dahuurun laa yunaajisuhu shayun buu yidhi marka hadda shayna ma nijaasaynayo biyahaas hore oo uu saas u sheegay waxaa laga soo reebahayaa kuwii doorsoomo dhadhankii ama araggii ama urkii ka doorsoomo sida riwaayada ku xigto bayhaqigu qorayso wey riwaayadaa kaleeto haddana ibnu maajihu qorayso haddii riixdii yacni iyo dhadhankii iyo midabkii isbedelo horkaa waa nijaasoobeen oo nijaasadii ku dhacday ay isku beddeleen ama si kaleetabay u doorsoomeen biyihiiba marka waa sidaa waa isbeddeleen wey riwaayadaanina waxay ku tusinaysaa biyaha la leeyahay xumi ma xambaarayaan oo ma nijaasoobayaan oo riwaayada hore lagu yidhi laa yunaajisuhu shayun in biyaha labada qullataynaha ama ka badan ay yihiin yaa riwaayadaannu ku dareensiinaysaa idaa kaana almaau biyihii hadday yihiin qullatayni laba qullatayn lam yaxmil ilkhabasa xumi ma xambaarayaan oo ma nijaasoobayaan weeye ilaa inay ka doorsoomaan intaa riwaayada hore sheegta maahan wa fii lafdin waxaa ku sugnid lam yanjus ma nijaasoobay biyahaasi ma nijaasoobaan akhrajahu alarbacatu afartii baa bixisa xadiidki wasaxaxa ibnu khuseyme ibnu khuseymena wuu saxiix yeela waalxaakim imaamu xaakimna wuu saxiix yeela wabnu xibaan ibnu xibaanna wuu saxiix yeela wey wacan abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama wuxuu yidhi laa yaktasil yuuna mayranin axadukum axadkin fi lmaa'i biihi addaa'imi daa'imkaaha waa biyaha fadhiya wey daa'imka raakidkaa loo jeedaa wahuwa junubun isagoo janaabo qaba yuuna ku mayranin adab xami baa ku sugan qofku biyo meel ku jira intuu dhex galo inuu ku dhex qubaysto dadkuna waa qurumaysanayaan hadday qullatayn ka badan yihiin hadda markaa qubayskii waa u qubaysma hadduu ku dhex qubaysto laakiin hadday qullataynka yar yihiin mustacmal bay ka noqonayaan marka biyihii mustacmal si aysan uga noqonin waa in maselaba bannaanka uu inta tago dardarsadaa gacmihii ama uu weel dardarsadaa sidaasaa la rabaa weeye haddii nijaasa ku taallana marka horeuba iska dhaqayaa asagoo nijaaso meel yar ay uga taallo dhiig yar iyo wax yaroo nijaasaahi haddii biyihii taabtaan horeyba kulligood ka wada nijaasoobayaan wey markaasuu meeshaa ku dahaaro weynayaa marka hadday badan yihiinna waxaa ku sugan su-uul adab adab xumi baa ku sugan iyo taqadur dadku ay qurumaysanayeen biyaha uu ku qubaystay waxyaabahaas oo dhan ayaa ku sugan baa le markaasaa laga edbinayaa wey biyihii daa'imkaaha ee kuwa raakidkaaha loo jeedaaho fadhiyaha akhrajahu waxaa bixiya xadiidka muslim imaamu muslim walilbayhaqiyi waxa u sugnaaday laa yabuulanna yuna bawlin axadukum axadkin fi lmaayi biyihi addaa'imi fadhiye alladii maagii laa yajri aan dureerin buu yidhi uma dibadeedna yaqtasilu u mayrta fiihi kaafigiisa u ku mayrta yuuna ku bawlin buu yidhi biyihii fadhiye axadkiin oo aan dureerin hadday dureeraan hadda waa tegayaanoo biyihii waa qasmayaan maca daalika kuwaan hadda socda maahana kuwii horaa la tegaya nijaasada oo hore usii qaadanaya wey biyo badanoo saa isaga shubmahaya wey oo webi socdoo kaleeta marka kuwaasi waxba laa ba'sa inaysan wax dhiba lahayn buu kutusinayaa wey uma yaqtasilu fiihi markaa uu ku mayrto haddii biyo aan dureerin intuu ku bawlo uu ku mayrto bawlkiisiiyoo meel saaran ama yacni geeskii uu ka nijaaseeyey inuu kaga qubaystaa laga yaabaa marka taasaa loo diidahayaa waxaasi inay ku dhacaan oo haddana shaki ay ku beertoo yidhaahdo ragow ama kaadidaadii biyaha yacni meesha aad ka qubaysanaysay ay ahayd meeshii aad ku kaadisay oo nijaasadii ay ku jirtay waxyaabahaas inuu shakigaasi yimaadana waa la diidahayaa haddii xataa yacni markaa uu ku qubaysto ee shakigaasi aysan aysan dhacayn biyahaasina u dureeraan waxba laa ba'sa markaas wey waxba laa ba'sa weli muslim waxaa ku sugnaada buu yidhi minhu xadiidkaa xaggiisa xadiidka hadda aan soo sheegnay waxa minhu baa u sugnaatay wey xadiidkan waxaa ku sugnaa hore uma yaqtasilu fiihi baa ku sugnayd riwaayada muslimku fiihida waxay ku beddeshay minhu bay ku beddelaysaa wey bedela fiihi wey weli muslim waxaa u sugnaaday uma yaqtasilu minhu markaa kabacdi biyaha xaggooda uu ka qubaysto waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin riwaayaadka kale riwaayada bukhaari uma yaqtasilu fiihi bay dhigaysaa fiihi bay minta ku bedelaysaa wey minhda weli abi daawuud waxaa u sugnaada walaa yaqtasilu yuuna mayran fiihi maagaa fiigiisa min aljanaaba janaaba yuusa uga mayran walaa yaqtasil riwaayada abu daawuud uma yaqtasilu diiba iyaduna bedeshay walaa yaqtasil bay ka dhigtay walaa yaqtasil marka macno bay isku mid bay isku noqonay isku macno laakiin laftiga kale bedelaanaya wax yar janaabadana waa ziyaadiso janaaba yuusan uga mayrin ba janaaba yuusan uga mayran qubayskii kaleeta la mid oo tanadufkii ah haddii nijaasadoodii uu ka cabsanayo waa sidoo kale waa la mid buu noqonayaa waa inuu iska ilaaliyaa wacan rajulin waxaa laga wacan rajulin waxaa laga wariyey saxiiba nebiya nabiga la saaxibay sala allahu calayhi wasalam haddii sidaa saxaabiga la yidhaha rajul nebiga la saaxibo waxba laa ba'sa waayo asxaabtu cudalay ahaayeeno ilaah baa taskiyeeyey waxa ka dambeeya uunbaa yacni loo adeegsadaa tacdiilin iyo tajriixa laakiin asxaabta hal ruuxoo ku hadli karayoo dhihi kara kaasaa saas ahaa majruux buu ahaa ma jira baa la yidhaah marka rajul asxaabta la saaxiiba nebiga la saaxibay haddii la yidhaahdo waa rajul haddee yacni saxaabadiisii la hubiyey hadduu nebiga la saaxiibana saasuu ku daahir yahay weeyo tajriix iyo tacdiil midna aan loo kala qaadayna oo caadil ba yahaba qaala wuxuu idhi nahaa rasuulullaahi waa reeba sala allahu calayhi wasalam an taksila almar'atu gabadha inay mayrata bifadli rajuli rajulka dheeraadkiisa aw rajulu rajulku u mayrta bifadli lmar'ati gabadha dheeraadkeeda wuxuu reebuu yidhi nebigu in ninku gabadhu ku qubaysato biyaha faadilka ka noqdo ka dheeraadka ninka biyo uu ku mayrtay oo faadil ka ah inuu kuma ku mayrato waa ka reeba ninkiina sidoo kale waa laga reeba bifadli lmar'a gabadhii biyihii faadilkeeda ah oo kasoo faadilka noqday oo ka soo dureersaday ayadana waa la diiday wey biyahan la diidayaa waa waxa weeye biyaha markii lagu qubaysanayo gacmihii ka dureersanaya ee markii gacantii ay ka socmaan mustacmalka noqonaya kuwaasaa loo jeedaa amaa biyaha weelka ku haraya markii lagu qubaysta kadib kuwaasi waxba dhiba ma leh marka wuxuu yidhi nahaa wuu reeba rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam an takhtasila inay mayrata almar'atu gabadhii bifadlirajuli rajulka biyaha faadilka ka aho ka dheeraadka aw irajulu rajulku inuu mayrto bifadlilmar'a gabadhii biyaha dheeraadka ka ahaa walyaqtarifaa ha qarfaysteen jamiican dhammaantood ha dardarsadeenoo gacmihii ha dardarsadeen baale ama weel bay dardarsanayaan sidaasaa adabtu ay tahay ee in masalanba gacantiiyo wasaqle iyo wixii lamida ama weelkii korkiisa lagu qubaysto iyadoo biyihii ay ka yar yihiin masalanba qullatayn oo laga yaabo in masalanba biyihii mustacmalkaa noqdaan oo xadadkii ay mar haddii qofku gacantiisii ou dardarsanayo oo kale haddii uusan ikhtilaaf niyeysan masalanba waaba asagoo gacanta markuu darsadayee soo bixiyey gacantii intii uu soo biyaha geliyey xadadkii uu ka kor noqday biyihii ay mustacmal noqdeen marka weel buu dardarsanayaa markaasuu haddana uu saas uga soo qarfaysanayaa oo sidaasuu niyeysanayaa waa ku qubaysanayaa biyihii markaas waliyaqtarifaa ha qarfaysteen jamiican dhammaantood akhrajahu abu daawuud wannasaa'iyu waisnaaduhuna saxiix sanadkiisu saxiix weeye wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radiallaahu canhumaa ilaahay ha ka raadi noqda isaga iyo aabbihiiye anna annebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaqhtasilu mid mayrta bifadli maymuuna maymuuno gabadhii la dhihi jira biyaheeda biyaha dheeraadka ka noqda ayuu ku mayranaya radiallaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee biyahaas uu ku mayranayaa waa biyihii weelkii ay ku mayratay faadilka ku noqdoo ku haray caag baad ku weysaysatay ama aad ku qubaysatay biyaha ku soo haray kuwaasoo kaleetay noqonahayaan weeye ee biyihii xibnaha ka socdoo ka dureeray ee mustacmalka noqonaya markay xibinta ka faaruq noqdaan oo meeshii lagu mayraya lagu mayray kuwaasoo kale looma jeedabaa akhrajahu muslim imaamu muslim baa bixiye xadiidka weli asxaabi sunan waxaa u sugnaaday ikhtasala waa mayrta bacdu aswaaji nebiyi nebiga zawjaadkiisa gobolkood baa mayrteen sala allahu calayhi wasalam fii jafnatin xeero ayay mayr ku mayrteen bir xeero ayay biyihii ka dardarsanahayeen wey xeeray ka dardarsanayeen wey fa jaa'a waa yimid yaqhtasilu asagoo mayran minhaa jafnadii xaggeedoo ka mayranay faqaalad waxay tidhi innii anugu kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qabtaan ahaab gabadhii ka mayratay jafnada xeerada xaggeed yaa waxaa nebigu markuu doono inuu iyadii ka qubaysto yay tidhi janaabaan qabe marka waxay mooda biyuhu inay ruux janaabo qaba hadduu ku qubaysto iyakuna ay noqonayaan masalanba buu ku leeyahay kuwo yacni janaabadii lagu kor yeelay oo janaaba asiibtay markaasaa nebigu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi ina almaa biyuhu laa yujnibu ma janaaboon buu yidhi ama laa yajnubu ma junubin buu yidhi biyuhu kuwa masalanba ruux janaabo qaba ku qubayso oo ku qubaysta dartii kuwa la noqonahaya maahan janaabo janaabo la noqon maayaan buu yidhi marka waa daahir biyihii qofku uu ku qubaystay biyihii ka haro weelkii ku haray oo ku baaqi noqonayay daahir weeye mudahiraho markaa wax daahirahaya wey mustacmal ma noqonahayaan mar haddii uu sidaa u dardarsanahayo qofkiiyo saas uu isugu shubahayo biyihii weelkiina oo halkaasoo kaleeto u yaallo ama caaggii halkaasoo kaleeto u yaallo kuwa ku soo haraya saasaa lagu qubaysan karayaa wey wasaxaxahu tirmidiyu wabnu khuseymana wuu saxiix yeelan xadiidka wey wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi dahuuru inaayi axadikum axadkii weelkiisa dahaaradiisu idaa walaqa markuu geliyo fiihi fiigiisa alkelbu kelabku an yaksilahu inuu mayro weeye sabca maraatin toddoba kol toddoba kol buu mayrahayaa wey uulaahunna midda ugu horrayda bituraab turaab buu yeelinoo ku dari wey weelkiina haddii uu geliyo kelabku afka waa la dahirinayaa wuxuu ku daahiroobaa toddoba dhaqmo ayuu ku daahiroobayaa mid ka mida waxaa lagu darayaa ciidda ayaa lagu darahayaabaan jeermiska bahalka ka harahaya ciiddaasaa dili karaysa baa la yidhaah oomada iyo saabuun iyo wixii lamiduhu ma dili karaan waa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo hadda nebiga ogeysiiyo nebigu sidaa uu khabrayo marka waxaa lagu dahiraa ciiddaasaa lagu daraa toddobada jeer mar ka mid ahaa lagu darayaa ciidda akhrajahu waxaa bixiyey xadiidka muslim imaamu muslim baa bixiyey wa fii lafdin waxaa ku sugnaa oo lahu imaamu muslim u sugnaaday fal yuriqu haddaadiyo wey yacnii biyihii weelka ku jiray kelabku afka geliyaha iska daadiyo mar haddii biyo ku jireen weeye laakiin haddaan biyo ku jirin oo afkiisii qoyaan uu leeyahow taabtay weelkaa la mayrahayaa keliya welitirmidiyu waxa u sugnaaday ukhraahunna midda ugu dambayda aw uulaahunna ama midda ugu horrayda buu yidhi labadaasuu ku tilmaamay oo midda ugu horrayda ama midda ugu dambayda ayaa waxaa la yeelayaa ciid ayaa lagu darayaa weeye riwaayo kalena waxaa ku sugnayd ixdaahunna bituraab mid kaleeta waxaa ku sugnayd saabicada midda toddobaad ayaa la yeelayaa marka riwaayaadkaasoo dhan waxaa la ysku waafajiyaa takhyiir baa ku sugan baale turaabta midda ugu horrayda in la yeeli karo midda ugu dambayda la yeeli karo mid kastoo ka mida in la yeeli karo ayaa lagu tusinayaa marka ruuxu mukhayar weeye la doorgeliyey riwaayaadka dhammuna saasay ku jamacsamayaan midda midda ugu horrayda uulaahunna tiri ukhraahunna midda tiri ixdaahunna midda tiri saabicada midda tilmaantay kulli markaa way iswaafaqayaan markii la yidhaha ruuxu mukhayar weeye meeshuu rabuu yeeli karaah saasay ku dareensiinayaan wey wacan abi qataadata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fi lhirati yan yurti innahaa hiradu laysat binajisi nijaasa maahan buu yidhi innamaa hiya taasi min adawaafiina kuwa dawaafayay ka midta calaykum korkiinabi ilaahay rasuulkiisu wuxuu ka hadlay bahasha la yidhaha hirada ama yaanyuurta loo yaqaan ama bisadda wuxuu yidhi wuxuu kam nijaaso maahan weelal bay afka gelinaysaa gurigii bay joogtaa markama nijaasabaa waa ka hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nijaaso maahan buu yidhi innahaa laysat binajis bahashaasi wax nijaasa maahan buu yidhi innamaa hiya min adawaafiin jamcu dawaaf weeye kuwa dawaafahaya oo korkiina khudamadiina ahy ka mid taha buu yidhi min addawaafiina calaykum kuwa dawaafaya oo adinka korkiina dawaafin oo shaqaalahaba idiinahay ka mid taha buu waayo guriga haddii joogto waxay ka ilaalisaa bahallada hawaamka oo yaryarkaa sida masaska iyo haraamada iyo waxaasoo dhan waa ilaalinaysaa jiirku ma soo geli karayo marka waxay ka mid tahay guriga waardiyihiisay ka mid taha xifdinaya kuwaasay ka mid tahaa buu yidhi ma ahan marka weel hadday afgelidu inuu nijaaso yahay ma ma noqonayo wey akhrajahu waxaa bixiya xadiidka alarbacatu afartiibaa bixise waa asxaabu sunanka afarta la yidhaah wey saxiixa iyo imaamu axmed mahana afartii kale wey wasaxaxahu tirmidiyu imaamu tirmidina saxiixbuu ka dhigo ibnu khusayma ibnu khusaymana saxiixbuu ka dhiga xadiidka wa can anas ibni maaliki waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi jaa caraabiyun mid heerbaadiyaha baa yimid buu yidhi heerbaadiyaha dulkhuwaysirah yaa la dhihi jira baa la yidhi mararka gabal kuwa heer baadiyaha buu ka mid ahaa baale marka nin heer baadiyaha baa yimid baale fa baala waa bowla fii daa'ifati almasjid masaajidka buu ku leeyahay dhinaciisuu ku bowla baale meel dhinac ka mida masaajidka ayuu ku kaaja fa sajarahu nnaasu dadkiibaa sajriyeen fa nahaahum nnabiyu nebigu wuu ka reeba sala allahu calayhi wasalam falamaa qadaa markii uu gutay bowlahu bowlkiisii amara nabiyu nebigu uu amray sala allahu calayh wasalam bidanuubin dalow buu amray oo min maayin biyaa fa uhriqa waa la shuba calayhi korkiisa ninkaani nin heer baadiya buu ahaa waa angegan yihiin heer baadiyuhu badanaa oo hadda waxa weeye waxay ka fog yihiin culumtii barashadeeda iyo cilmigii akhriskiisa iyo waxyaabaha waxaa heer beledka u fududoo ayaa ku adag nadaafaddu waa ku adag tahay dharku waa ku adag yahay biyuhu waa ku adag yihiin waxyaabahaasoo dhan ayaa ku adadag wey badarka iyo waxaasoo dhan waa ku adag yihiin marka waa wuxuu ka mid ahaa kani min jufaatulbaadiya buu ka mid ahaa kuwa heer baadiyaha ah ayuu ka mid ahaabaa baadiyaha ka yimid baa marka masaajidka dhinaciisu inta yimid oon hooskii markuu arkay ayuu kaadi iskala fadhiistay uu ku bowlay asxaabtii waa ku qayliyeen war kaadida jooji iyo waxyaabahaasay ku sajriyeen wey nebigu markuu arkay ninka meesha ku kaajaya iyo asxaabtii buu ka reebayso nebigu asxaabtii la hadlay u kaadiya buu yidhi kaadida ha ku kala goynine xanuun bay leedahay haddii lagu kala gooyo xanuunkaas buu u diidayaa nebigu ilaa raxiim buu ahaa sidii ilaahay ku tilmaamay ra'uufeh markii uu kaadidii dhammeeyey falamaa qadaa markuu guta bowlahu bowlkiisii amara nebiyu nebigu amra sala allahu calayhi wasalam bidanuubin dalow oo min maayn biyaah dalow biyo laga buuxiyey ayuu yidhi hala keeno markaasaa la keenay fa uhriiqa waa lagu shubay calayhi korkiisa biyihii baa korka looga shubay marka wuxuu ku tusinayaa mase yacni biyaha inay wax dahirayaan shayga nijaasadaana waxaa shardi ah in biyuhu ay kor uga yimaadaan oo biyuhu ay kor uga yimaadaan saa ugu shubmaan hoos biyihii nijaasadii ay u daadegto mara nijaasa haddii la daahirinayo kor baa looga shubin markaasaa nijaasada hoostaas ugu daadegaysaa kaadidii uu ku kaajaa biyihii kor looga keena markaasaa lagu shuba waaba iyadoo sidaa shawlihii iyo quruurixii iyo ciiddii saa hoos ugu gashay waxaa ku sugan xadiidka ixtiraamka masaajidka la ixtiraamayo iyo tansiiha la nastahayo aqdaar iyo qurumyaal laga nastahayo waxaa ku sugan haddana ardadu in masalanba ay daahiroobayso markii biyihii lagu shubo biyihii ay hoos u aadaan inay daahiroobayso tii kole taasa lagu tusin oysa shardi ahayn in la qodo oo hoos laga waxeeyo wey sidaasayna jumhuurul culamaa dhaheen wey mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa wariye xadiidka wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa isaga iyo aabihii ilaahya ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi uxillad waa la xallila lanaa annaka maytataani laba mayd baa naloo xallila iyo wadamaani laba dhiig faama almaytataani labada mayd faljaraadu ayixiyo walxuutu mallaagii weeye waama damaani labada dhiig fadaxaalu beerkii buu ku leeya beerka yarihii iyo walkabidu beerkii weynaa weeye bu wuxuu tilmaamay waxaa naloo xallila buu yidhi annaka waa ummatu muxamedkii laba mayto iyo laba dhiig baa naloo xallila buu yidhi labada mayd waa laba ruux laba shay oo mayday iyo laba dhiig baa naloo xallilay markaasuu labadii sii kala tafsiiriye nebigu fa ama almaytataani labada mayd faljaraadu ayaxaya walxuutu malaaga weeye mar haddaad mallay aragto dhintay oo baddii ka soo soo tuurtay marka waa cunaysaa waa kuu xalaal waaad cunaysaa mar haddii uusan urinoo madarro kale aan looga cabsanaynin ayuxuna waa sidoo kale waa iska cunaysaa isagiina isagoo dhintay dhiigga labada dhiig waa daxaalka beerka yaraha iyo beerka weyn waa laba dhiigoo fadhiisteen marka labadaa dhiigoo fadhiisteen waa la xallilay oo ilaahay wuu noo xallilayoo waa cunaynaa fitamiinaad fara badan baa ilaahay noogu sugay oo aan markaa iska cunayno akhrajahu waxaa bixiya xadiidka axmedu imaamu axmed wabnu maaja wa fiihi dacfun baa ku sugan buu yidhi waa la daciifino ruwaadda warisay ayaa waxaa ka mid ah raawi lagu daciifin cabdiraxmaan binu zayd binu aslam nin la yidhaahbaa ku sugan baa la yidhi oo ragga gabal ay ku tilmaameen munkarulxadiid inuu ahaa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi idaa waqaca hadduu dhaco addubaabu tixirigu fii sharaabi axadikum axadkin sharaabkiisa hadduu ku dhex dhaco falyaqmisu ha dhumbiyo oo ha geliya buu ku leeyahay markaa yacni wuxuu gelinayaa hoosu u gelinaya biyaha shayga uma liyansicu ha siibo ha iska tuuro fa inna fii axadi janaaxayhi labadiisa gara midkood daa'an baa ku sugan cudur wa fil aakhari kan kalena shifaan caafimaad baa ku sugan buu yidhi haddii tixirigii ku dhaco sharaabkiina yacnii ha dhumbiyo buu yidhi axadka sharaabkaa cabaya marka uu dhumbiyo dhex geliyana ha iska tuuro sidaas buu yidhi nebigu waayo labadiisa cillada loo yeelaa sidaas labadiisa gara midkood baa cudur ku sugan yahay gobolka kalena cudurka caafimaadkiisa ku sugan tixirigu waxyaabaha waxay ka mid tahay cajaa'iba qudratillaah ilaahay qudradiisa cajaa'ibteeda layaabyaalkeeday ka mid tahay waxa weeye masalanba labadiisa garab baa mid waxaa la saaray cudur waa garabka bidixda ah garabka midigtaana waxaa la saaray caafimaad caafimaadkaasi cudurkiisa oo dhan ayuu tabsiinahayaa marka cudurkiisaas garabka uu saaran yaho biyaha kuu gelin ama caanaha kuu gelinayaa garabka kaleeta ayaa dalaq lagu siiyaa markaasay isbaabi'inahayaanoo daawo ay soo baxaysaa weeye markaas waa bahalka haraanka oo kaleeta waxaa la yidhaah iyaduna markuu qofka qaniino calooshiisa haddii lagu bajiyo biidni illaahi beri'a waa biskoonayaabaan marka cajaa'iba qudratillaahi bay ka mid taha cudurkii iyo caafimaadkii in la iskula kulmiyey shinnidoo kale fiiri waa cunaysaa dadkii way qaniinu qofku tabarri buu samaynayaa kor buu u kacba bararayaa maca daalika haddana malabkii waxaa ku sugan ilaahay uu yidhi fiihi shifaa'un linnaas ayaa caloosheedii ku sugan weeye markaasaa cudur iyo caafimaad iskula jira min cajaa'ibi qudratillaahi bay ka mid marka wuxuu yidhi nebigu haddii axadkiin sharaab asagoo cabaya sharaabkii tixir uga dhaco ha dhumbiyo ha dhex geliyo markaas ha siibo ha iska tuuro waayo fa inna fii axadi janaaxayhi labadiisa gara midkood daa'an cudur baa ku sugan wa fil aakhari kan kalena shifaa'an caafimaad baa ku sugan akhrajahu waxaa bixiyey albukhaariyu imaamu bukhaari ayaa xadiidkaa bixinaya wa abu daawuud abu daawuudna waa bixiyey wazaada abu daawuud wuxuu ziyaadiyey weynahu midka dubaabka ahoo taxiriga ahi yataqii wuxuu ku dhowrsadaa bijanaaxii garabkiisa alladii garabka fiihi fiigiisaba addaa u cudurku uu yahay garabka cudurku uu ku sugan yahay garabkaas ayuu ku dhowrsadaabaan qofku labadiisa gacmood gacanta xoogga badanoo midigtaahu ku dhowrsadaa asaguna midkaan shunta leh oo wax isaga difaacayo kaasoo ku dhowrsanayaabaan marka garabka wacan abi waaqidi laytiyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa qudica wixii la gooyo min albahiimati ma hadashadii xaggeeda laga gooyo walxaal iyo taasi xayatun ay nooshahay fa huwa kaasi munqadicaahi mayitu waa mid dhintay akhrajahu abu daawuud baa bixiye watirmidiyu imaamu tirmidi waxasana waxasan buuna ka dhigo walafdu lahu lafdigana imaamu tirmidi baa iskale wixii laga gooyo neef bahiimaah baridii neef aryaho laga jaroo kale iyadoo nool shaygaa laga jara waa mayd weeye xalaal maahanoo